أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal mid ka mid ah culmaa uu suga murtadiinta ayaa ku eedeeyey dowlado kale inay hurinayaan khilaafka ka dhex taagan madaxda kooxda riddada milishaad murtadiin ah oo madaxa kooxdii riddada soomaaliya ka asaasay degmada gurcel ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay gudaha degmadaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magacowday guddi loo xilsaaray la socodka iyo maaraynta fatahaadda socota xilli roobab xooggan ay ka da'ayaana dalka maktabka caafimaadka wilaayada bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxdii riddada aysan u madax bannaanayn shaqooyinka ay qabanayso isagoona xaqiijiyey in hay-ado gaalo ah oo dalka jooga ay shaqooyinkaasi qabtaan jabhadda muxaarada ee fano ayaa sheegtay inay la wareegtay gacankuhaynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda waqooyiga dalka etoobiya ehelada wiil dhalinyaro ah oo miliishaadka murtadiinta ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda loo geystay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtaha taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobaiyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii o dhan mid ka mid ah xulmaa uu suga murtadiinta ayaa ku eedeeyey dowlado kale inay hurinayaan khilaafka ka dhex taagan madaxda kooxda riddada xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya madaxda riddada soomaaliya uuna gaaray heerkii ugu sarreeyay ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay mid ka mid a culamaa uu suuga garabka u ah gaalada iyo murtadiinta murtad cali wajiis oo ka mid a culamaa uu suuga u fadwooda gaalada dalka kusoo duusha iyo murtadiinta ayaa sheegay in dowlado iyo siyaasiyiin murtadiin ah ay ka shaqeynayaan sidii ay isugu diri lahaayeen madaxda kooxda riddada soomaaliya cali wajiis oo ka mid ah culummada u adeegta gaalada iyo gaalraacyada kuwooda ugu xun si aadahan oo la dagaalamo islaamka iyo ehelkiisa ayaa dhanka kale garab iyo gaashaan u ah kufaarta iyo murtadiinta waxaana uu sheegay in siyaasiyiin murtadiin ah iyo dowlado ay ka shaqeynayaan sidii ay isugu diri lahaayeen madaxda murtadiinta iyagoo islacnadaayo indhaha isku gubaayo ay teennada ka hoosteeda ay kasoo wada baxaan ay ku dhamaan jirta waa ogna hal iyo laba iyo saddex iyo afar xataa maaha waana midda hadda lala doonayo soomaaliya in lagu mashquuliyo dowlada ayaa ka shaqaynaya arrintaas siyaasiyiin ayaa ka shaqaynaya ka dhex kalluumaysanaya hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo kooxda riddada soomaaliya ay dhex maquuranaysa khilaaf siyaasadeed murtad xasan gurguurte ayaana wajahaya mucaaradyo badan oo kaga imaanaya saaxiibadiisii shalay ay mucaaradka isla ahaayeen iyo sidoo kale qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada riddada mahadsanid abu xasaan maliishaad murtadiinta ka tirsan oo madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka aasaasay degmada gurceel ayaa wiil dhalinyaraha ku dilay gudaha degmadaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada gurceel ee gobolka galgaduud dilkan ayaa waxaa geystay maliishaad murtadiin ah oo uu bilo ka hor galgaduud ka aasaasay madaxa kooxda riddada ruuxa maliishaadka murtadiintu ay dileen ayaa lagu magacaaba cabdulaahi cali wuxuuna la dhashay taliyaha booliiska maamulka galmudug u magacaaban gurceel kaasoo ah murtad kale dilkan ayaa yimid maalmo kadib markii uu taliyaha booliska gurcaal uu u hanjabay maliishaadkaas oo ay ku dagaalameen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magacowday guddi loo xilsaaray la socodka iyo maaraynta fatahaadda socota iyadoo roobab xooggan ay ka da'ayaana dalka xaris cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya kelimad cusub oo ujeediya afhayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere ayaa laga hadlay saameynta ka dhalatay daadad ay sameeyeen rababka iyo fatahaado laga soo calaamadiyey qaar ka mid a deegaanada wilaayaadka afhayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere ayaa sidoo kale sheegay in halkooda ay kasii socdaan dadaalada isbuucyada lasoo dhaafay ay ku dhawaaqeen mujahidiinta kuwaasoo qaarkood laga xaqiijiyay horumaro kala duwan sida uu sheekhu tilmaamayo haddaba xarakada mujahidiinta al-shabaab iyadoo ka duuleysa mas-uuliyadda ka saaran dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan wilaayaadka dalka waxay cilaaminaysaa in sare loo qaadayo dadaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayaadka ee looga hortegayey fatahaadaha la filayey inay ku iman doonaan dhulka webiyada ah iyo togaga ay biyuhu maraan waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka hortag ahaan loo xiray boqolaal farood oo ay webiyada jubba iyo shabeelle ka soo fatahaan xiliyadan oo kale waxaa sidoo kale la dayactiray waro iyo dhasheegyo loogu talagalay inay biyuhu galaan halkii ay magaalooyinka ka soo aadi lahaayeen allah subxaanah wa tacaala mahaddiis magaalooyin iyo degaano badan ayuu allah subxaanah wa tacaala ku badbaadiyey ama kaga yareeyey saamaynta ay fatahaadahaasi keeni kareen inta dhimanna waxaan allah subxaanah wa tacaala ka baryaynaa inuu noo fududeeyo howlaha laga hayo sidoo kale sheekh cali maxamuud raagi ayaa kelimadan ku iclaamiyey guddi qaabilsan howlaha maareynta fatahaadaha kaas oo ka howlgeli doona deegaanada ay saameynta ku yeesheen daadadka iyo roobabka wuxuu sidoo kale sheekhu faahfaahiyey xubnaha qaybta ka ahaan doona guddiga wuxuuna wilaayaadka islaamiga iyo qaybaha bulshadaba ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan howsha loo xil saaray lajanadaasi sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa lajno ama guddi loo xil saaray inuu si gaara uga howlgalo maaraynta fatahaadaha socda iyo kuwa la filayo intaba guddigaas maaraynta fatahaadaha ayaa ka kooban xubno isugu jira culummo aqoon-yahanno nabadoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta guddigaas waxaa mas-uul u ah sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana xubno ka ah walaalaha ay ka midka yihiin sheekh xasan yacquub cali sheekh maxamed balle iyo nabadoon ibraahim shaacirulislaam waxaan allah subxaanah wa tacaala uga baryaynaa inuu u fudeeyo howsha culus ee loo xil saaray waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan wilaayaadka islaamiga ah inay lajnada si wanaagsan ula shaqeeyaan una fududeeyaan sida ay mas-uuliyaddaas weyn ee la saaray si wanaagsan ugu gudan lahaayeen sidoo kale dhammaan qaybaha bulshada meel walba ay joogaan waxaan kula dardaarmaynaa inay guddigaas la shaqeeyaan una dhegannuglaadaan si aan u badbaadinno dadka walaalaheen ah ee ay fatahaadaha iyo daadadku saameeyeen kelimadan cusub ee ujeediyaha fayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo aadaysaa iyadoo isbuuci ka hor mujahidiintu ay qaadeen oloole wacyigelin iyo tallaabooyin ka hortag ah islamarkaana ka dhan ah fatahaado ay sameeyeen qaar ka mid a webiyada iyo rabab saameyn ku yeeshay nolosha dad aad u fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan wilayaadka islaamiga mahadsanid xaaris maktabka caafimaadka wilaayada bokool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi sidoo warbixintan inoogu hayo cabdiqaani maxamed dad boqolaal ah oo ku dhaqan deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay daawaqiibin ay u sameeyeen dhaqaatiir ka socotay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dhaqaatiirtan ayaa dadka u sameeyey baaritaano kala duwan waxayna soo daaweeyeen cudurro dhowr ah oo uu ka mid yahay gaaska xanuunada sababa bahalada caloosha ku dhaca iyo bakteeriyada iyo tallaabooyin kale oo la xidhiira dhanka caafimaadka qaar ka mid ah bukaanada loo sameeyey adeegyada caafimadeed oo la hadlay warbaahinta andalus ayaa ka waramaya waxqabadka loo sameeyey xasan abshir maxamed aleere marka dhahay gabal iili jilaarax ka dhaladi ilaan sanadkii konton haa ciyaal tumo ishanga dhale haa halkii saaso maanta meelisee boqol haba kaniinge iyo shorobooyin iyo laisi saabuunga laisi saabuun gubuusa laisi may leeray hamin hiraabdhan lacagna may oqaan mad badan beldaami ku qaada ma inta ma ku helin inta geegaa uuliinga ku helaw ma inka dawaa ilaahay inta khayr sii gaala alleh jibi galinti koran alleh kiwaal kelliyaa loohaay madaga loohaay mahoo loohaay amiinga nuga kordhuuriye daawadan daawa siriya liisii maygareed adlaamkaasi ilaahay khayr sii ilaahay barakaay mujaahidiinta mayanka do'aye ni gaalada galanti korkumarta ilaahay guursiyanka do'aye biidni illaahi ilkariim se winaagsan olninsiyan daawa siriyana nasi baarakallaahu waana do'ayni daawada beesamayo qaadna ilaahay ka mahadsan suma harakada iyanka do'ayana biidni illaahi ilbaari intaasa ka do'ayan gaalada may kaama ini duli iyo ilaahay ini dullaayo iyo maylera ilaahay kutuuganna waana dullaysanta ilaahay oo beeran taasaa tuuganna waana saasaka do-ayna bismillaahi raxmaan raxiim magaaga maylaaraayi xuseen nuur aadan mayb waa ahaa mayka noola korkoor yaka noola taawina nasi dhagaatiira ninkoyti alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ilaahay maaranaada guursyaalena wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu leeno magaylaaro fardoos cabdi maxamed deegaankayniyey koorkoor imayba kamaxadaanan ilaahan kamaxadaan umaamudasdiin may kamaxadaana walaaya islaamkanti daawna si taasa kamaxadaan waan hee eedan kamaxsan ilaahay gaaladana jibi muslimiintan ilaahay gaalantiyo korkuwe dadkan ka faa'iidaystay mashruucan daawaqiibinta ah oo uu maktabka caafimaadka ka sameeyey deegaanka koorkoor waxay ku soo aadaysaa iyadoo maktabka caafimaadka wilaayada bokool uu daawaqiibin kasoo sameeyey degmooyin iyo deegaano hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee bokool mahadsanid cabdiqani mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada aysan u madax bannaanayn shaqooyinka ay qabanayso isagoona xaqiijiyay in hay-ado gaalaha oo dalka jooga ay shaqooyinkaasi qabtaan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani maxamed cabdi waare oo horey usoo noqday madaxii murtadiinta hirshabelle ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday kooxda riddada soomaaliya wuxuuna shaaca ka qaaday in xasan murtad uu yahay maqaarsaar aan tala gacanta ugu jirin isagoo sheegay murtad maxamed cabdi waare in dowladda riddada ay maamulaan hay-ado shisheeye oo siday doonaan ka yeesha dalkan soomaaliya murtadkan ayaa sidoo kale waxa uu tibaaxay in wasaaradaha qaarkood ay gacanta ku hayaan n g o-yu ay leeyihiin gaalada kusoo duushay dalkeena muslimka ee soomaaliya kuwaas oo dhibaatooyin ku haya ummadeena soomaaliyeed maxamed cabdiwaaro arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi arkitekturka dowladnimadeenna laga soo bilaabo wakhtigii muxuu ahay lasoo bilaabay carte ilaa iyo maanta sida ay u dhisan tahay mataqaanaa dowladnimadeennu wax badanu gacan nooguma jiraan wasiirada hadda inta muxuu ahay ku jiro wasiir fiqi iyo wasiir owxirsi iyo wasiirada kale waa la weydii karaa muxuu ahay hantida iyo mataqaanaa imkaaniyaadka waxaan wax looga qaba lahay waxay n g oyay gacanta ugu jiraan hay-aday gacanta ugu jiraan contractorsay gacanta ugu jiraan ilaa xad yacni la institutionalize gareeya aniga wasaaradda soomaaliya anugu aqoonta badanahay wasaaradda beeraha waaye wasaaraddaas debartmentigeedii waa laga yaabaa dad wasaaradda beeraha ka shaqeeya inay hadda ku jiraan waxba ma qabtaan shaqadoodii waxa qabata mashruuc la yidhaha suwaalim oo faaw hoos yimaada soddon sano ayay suwaalim waxay waxay gacanta ku haysaa macluumaadkii iyo aqoontii mataqaanaa iyo tobografiyadii dhulka iyo webiyadii marka laga soo tago hadalka murtadkan waxaa sidoo kale erayo kuwa la mid a hore uga dhawaajiyay qaar ka mid a xildhibaanada iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya hadalkan uu sheegay murtad maxamed cabdi waare oo uu daha kaga rogayo in dalkan soomaaliya ay maamulaan hay-adaha gaalada iyo n g o-yadooda ayaa meesha ka saaraya sheegashada madaxtinimada soomaaliya ee xasan murtad loo soo doortay kursiga villa soomaaliya balse uu qayb ka yahay n g o-yada ee wataan gaalada reer galbeedka duulaan gaaladka kusoo qaaday dalkeena muslimka ee soomaaliya mahadsanid rabaani jabhadda fano ee ka dagaalanta gudaha dalka etoobiya ayaa sheegtay inay la wareegtay gacankuhaynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda waqooyiga dalkaasi wararka naga soo gaaraya dalka etoobiya ayaa xaqiijinayay in saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka dhaceen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka amhara ee waqooyiga dalka etoobiya kaasoo u dhexeeyay ciidanka dowladda xabishada etoobiya iyo kuwa jabhadda fano ee maxaarada war ka soo baxay jabhadda fano ayay ku xaqiijiyeen in dagaal ay kula wareegeen gacankuhaynta magaalada istaraatiijiga ah ee lalibela waxaana maalmihii lasoo dhaafay si xoogeysay dagaalka ka socda gobolka amhara ee waqooyiga etoobiya ehelada wiilan yaraha oo maleeshaadka murtadiinta ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda loo geystay casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixintan iyadoo qof shacaba maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dileen magaalada muqdisho ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay eheladii wiilka la dilay waxayna sheegeen in wiilkooda uu ahaa darawal mootobajaajila ah islamarkaana si kasoo u dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kalena ayaysan aasi doonin ilaa ay cadaalad u helaan annaga waxaan rabnaa wiilkii walaashae agoonnimay ku soo korisay asigoo yara aabiis dhintay laba cunug saddex cunug oo carruuroo midka ugu yar sanad iyo bilooyin jir oo ka tegay ilmihiisoo biriis u raadsanaya mootadiis waa taas meeshaas ay taallaa maanta inuu annagana gabla naga dhiga asigana maanta oo meelaha ku laasholaashoodo waxaa dilay nin taraafika ah ayaa dila oo gudoomiyaha taraafikada madaxdu ee ninka darawalkiisa ahaa dila meel walba ciidanaa jooga cadaalad haddee jirta la soo qaban kara wiilkeena ilaa xala shan saaca istaal madiina c a d meel walba aan wareegayna ma yeelayna mana aqbalayna nin walbaba ninkiisa xanuunjiyahay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay waayahan sii kordhiyeen dilalka bareerka ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ayaa wada nagala socda oo warkii dowrnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madalaa insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu